waa ururka loogu magacdaray federeeshinka dadka baahiyaha gaarka leh ee ka jira magaalada jigjiga waxaan booqasho ku tegay xafiiska ay ku leeyihiin magaalada jigjiga si aan warbixin uga sameeyo waxaana halkaa kula kulmay xubno ka mida ururka oo ugu horeeya guddoomiyaha cabdi qoryow xasan waa guddoomiyaha dalladda ay ku midaysan yihiin dadka naafada ah waxa uu iiga waramayaa ururkoodu iyo sida uu u shaqeeyo waxaan ugu kalafay inaan dhisno maadaama aan federation noqonay dadkii inaan anagu noqono dalad guud oo mataqaanaa u ololeysa ururadan ururadana urur waliba u iskiisa u ololeeyo oo baahidooda kala gooni ah waa baahi gaara buu leeyahay indhooluhu baahi gaara buu leeyahay dagoolku baahi gaara buu leeyahay kal lugaha iyo gacmaha ama sikaa baahi gaar bay leeyihin dadku marka intaa waasaa waxaa jira urur haweenka gooni aan u samayn shantaa urur baa markaa hadda deegaan ka jirta oo hoos imaataa caqabadaha ugu badan ee ay wajahayaan dadka naafada ah waxaa ugu badan tan ay bulshada kala kulmaan kubooda aqoonta leh ee wax bartay mudnaanta lama siiyo haddii ay shaqo codsadaan waxaana muhiimada koowaad iyo labaad la siiyaa dadka lixaadkooda uu dhammaystiran yahay halkii ay ahayd in iyagu la siiyo waana walaaca ugu badan ee ay wajahayaan sida uu sheegayo cabdifataax axaanshi aniga waxay qabsatay hadda ka hor kolkii aan soo qaljibiyey xafiiska dhowr xafiis ilaa lix xafiis oo warqadii xaraystay ilaa shan bilood lix biloodna waan daba wareegayay na sug na sug na sug markaa waa dareemi kartaa dee waxaa la samaynayo dadka qaarood soo wada timideen baa jirta oo nagaa horraysiinayo adiga dib lagu reebayo qaar baad kol laba maalmood ku noqotid ku odhanaya shaqa kuuma haynaa adeerow taana waad fahmaysaa maskaxdaadii marka waxay taas ku dhacaysaa nacamnaafaata waxma qaban karaysa weyaan faquuqa iyo garab la-aanta ay kula nool yihiin bulshada waxaa u dheer inaanay dowladuhu iyo hay-adahaba qorshe ahaan u qaadan in uu qof curyaan ah ka shaqayn karo xafiisyada waaweyn waxa uu tusaale u soo qaatay xafiiska madaxweynaha oo uu sheegay in uusan hal ruuxoo naafo ah ka shaqaynin waxa uuna xusay inay arrinkaa caddayn u tahay inaanan qorshaha lagu darsan dadka baahiyaha gaarka leh sida uu mar kale sheegayo cabdifataax axaanshi xafiiska madaxweynaha laftiisa shaksi lagama hayo ilaan waxaa Soomaali waxay tiraahdaa madaxa meel ka horeyso la tartami jirto xafiiskii madaxweynaha haddii laga waayo qof naafa ah oo wax bartay dad wax bartay lama waayan istiin anaa jooga wajigan dhalinyartoo kale haddii laga waayo halkaas wax wahdaa ma jirto xataa tirada kuma jiraan markaa markaas markaa madaxweynaha waxaan ka codsayn lahayn ma ahan isagu xusuusanaya lama odhan shaqooyin badan waa ka u furan laakiin dad agtiisa socdo markuu arko oo xafiiskiisa ka shaqaynaya
habdhaqanka aan wanaagsanayn ee ay bulshada kala kulmaan dadka naafada ah midka ugu weyn saameyntana ku yeesha waa arrinka la xiriira guurka wayna yar tahay inaad aragto wiil ama haweenay haasaawo guur la samaynaya qof naafo ah waana qodobka sida aadkaa u saameeya dadka naafada ah siba hablaha oo uu sheegay in uu saameyn guur la-aan ku yeesho raggu waxaa weyaan wuu iska xoogsadaa oo qaab ama reerkoodaba ha garab qabtaan laakiin gabdhuhu gabar nin aabihii dhalintuu kaxeeyo naafaha dhihi maayo hebel aan kugu dara gabadhayda dhihi maayo laakiin nin soo doonaya oo gabadhii doonanaya ma jirto soomaad garan sidaa darteed waxaa weeye gabdhuhu way takooran yihiin siiba gabdhaha u takooran marka caggada ururkan ay ku midaysan yihiin dadka naafada ah ayaa ugu baaqay bulshada soomaaliyeed in ay dhayalsan dadka naafada ah oo ay jiraan dad badan oo naafo oo waxyaabo badan qaban karo sidaa daraaddeedna bulshada looga baahan yahay habdhaqan wanaagsan siyaad bashuucsanaysaad heer sare idaacadda star f m magaalada jigjiga